wanaagsan khiyaartiina dhegaysanaysa halkani waa redio dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duhur qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka dacsiyadeeyey geerida ku timid korneel cismaan jeelle
madaxweynaha somalilan oo si kulul uga hadlay dagaalka ka socda magaalada laascaanood
maxkamadda gobolka baayi oo xukun dil doogashaah ku fulisay rag dilal kala duwan ka geystay gudaha degmadaasi
madaxweyne xasan sheekh oo kulan la yeeshay saraakiil tababar uu uga socdo dooxa
faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
cudurka shubanka madaxweynaha turkiga oo ka hadlay qorshihiisa doorashada hawreegka labaad ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa redio dalsan xarunta uu ku leeyahay muqdisho waa maalnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha shanaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda
aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa uu la kulmay saraakiil tababar ku qaadanaysa dalka qatar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay saraakiil iyo saraakiil xigeen oo ku biiraya ciidamada qalabka sida oo tababar uga socda gudaha dalka qatar madaxweynaha ayaa la wadaagay ciidamadan rajada shacabka soomaaliyeed ay ku qabaan in ay hormuud u noqdaan howlgallada socda ee xoreynta dalka madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey dowladda qatar doorkan ku aadan dib u dhiska ciidamada cirka bariga iyo sidoo kale badda sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay saraakiisha tababarka uga socda inay dalka qatar inay isku inay isku kalsoonaadaan kana fogaadaan qeybaha qabyaalada ama qabyaalada noocyadeeda kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa uu ku sugan yahay magaalada dooxa ee caasimada wadanka qatar
maxkamadda gobolka baay ayaa xukun dil toogashaa waxay ku fulisay rag dilal hore u geystay cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaan inoo sii dhammaystiraya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xukun ku riday rag dilal kala duwan ka geystay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta fuliyey xukun dil toogasho ah kaasi oo lagu fuliyey laba nin kuwaasi oo lagu eedeeyey inay hore dilal ay kaga geysteen deegaano ka tirsan maamulkaasi labada nin ee lagu fuliyey xukunka dilka ah ayaa horey waxaa xukunkan ugu riday maxkamadda gobolka baay iyadoo ugu dambeyntiina maanta lagu fuliyey toogashadan oo ka dhacday fagaaro ku yaala magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay raggan la toogtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray aadan cali cabdi iyo weliba maxamed geedow nuurow oo kuwaasi oo maxkamadeyntoodu soo martay herar kala duwan aadan cali cabdi ayaa lagu helay dilka marxuum macalin daahir cabdulaahi mukhtaar oo ahaa agaasimaha rediyo koonfur galbeed maxamed geedow nuur ayaa isaguna lagu eedeeyey dilka marxuum jamaal cabdikariim maadi oo ugu dambeyntii lagu helay sida ay shaacisay maxkamadda gobolka baay fagaaraha lagu toogtay labada nin ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dadweyne la isugu yeero goobta halkaas oo ay goobjoog u noqdeen toogashada labadan shaqsi sidoo kale waxaa fulinta xukunka dilka ah soo dhaweeyey ehelada marxuumiinta ay horey u dileen raggan lagu toogtay magaalada beedhabe ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed ayaa sidaan oo kale hore xukuno kala duwan ugu fulisay shakhsiyaad kala duwan oo siyaabooyin kala duwan dilal kaga geystay deegaanada maamulkaasi
maxamed cabdiqaadir cusmaan indhooy dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka dacsiidiyey geerida ku timid allah u naxariistee kornaal cismaan jeelle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dacsi u diray qoyska qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee kornaal cismaan maxamed jeelle madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in korneel cismaan maxamed jeelle uu muddo dheer u soo adeegay qaranka soomaaliyeed isagoo soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladdii dhexe duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyadda ama mas-uuliyado kale oo diblomaasiyadeed kuwaasi oo uu kala soo shaqeeyey dowladihii soo maray dalkeena soomaaliya inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun allah u naxariisto cismaan maxamed jeelle oo waqti badan kusoo bixiyey u adeegidda dadka iyo dalka soomaaliyeed waxaan dacsi u dirayaa qoyskiisa qaraabadiisa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uga geeriyooday ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa alle uga beriyey cismaan maxamed jeelle in hoygiisa ka yeelo jannadii firdowsa samiri imaanna uu ka siiyo qoyskiisa heelkiisa iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay
madaxweynaha somalilan muuse biyuxi cabdi ayaa si kulul uga hadlay dagaalka ka socda laascaanood madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay sideed iyo tobanka meey oo ah maalintai ay gooni isu taagtay somalilan ayaa waxa uu xafladaasi kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoo sheegay madaxweynaha in dagaalkaasi uusan joogsanaynin waqtigee doontaha qaadatee
tag aan weli kabin oy ku xiran yihiin birihii lafuhu ayaa ka booda sarto madaxweyne dagaalka waa ku noqonaynaa tanna berintay bogsanaysaa mid iyo laba iyo saddex iyo afar toola maahayn qaadiyadda somalilan halkaas ay ka joogtaa shacbiga somalilan ama madax ha ahaado ama baacibsar ha ahaado ama sheekh ha ahaado ama geejira ha ahaado ama rag ha ahaado ama dumar ha aadee waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamayey oo intaa loo soo dhimanayey oo intaa oo halgana soo maray kamanaha kanayna ilaa aanu gaadhno qastiga somalilan oo xadkeedu midaysan yahay oo dadkeedu midaysan yahay oo kayrkeed iska celisa oo ka muuqata caalamka taa nina baryi mayno hadday dadku doonayaan waxay dadku doonayaan waa iraadada ilahay oo kale ida ashacbu yowman araada alxayaa falaa yastajiiba an yakuna qadar waar hadduu dadku wuxuu doonayo maro wax kasta way suurtoobaya waxaynu jir soomaaladu haddii rag tabantabiyo rabbana haddii rag taliyo rabbana tabantabiyo talada way toostaa ilaahayna waana garab gelayaa talada xadka somalilan iyo difaaceedana waa u midaysanna ninka hadlayo dagaal ragga dheeldheelayu dagaalku wuu soconaya ilaa taaka somalilan laga saara cadowga wuu soconayaa intuu doona ha qaato wakhti ha qaato dhiigga ragga ha qaato xoola ha qaato dagaalku wuu soconaya dalkan u xorayna ninna dulmi mayno ninna ku xadgudbi mayno ninna ka yeeri mayno gardarro intaas waa soomaaliya gudaheeda waxaan ku odhanayo dowladaha caalamka cid walba nabad baanu hayno iskaashi baanu u haynaa mid un baanu u sheegaynaa somaliland baana idhahdaa awowiyaasha iyo odayaashayo iyagoo waxna qorin waxna akhriyin ajnabigaan aan aqoon ayay u yimaadeen nimankii caddaa dabeetana waxay idhahdeen waxaynu doonaynaa caalamkii baa dagaal ka socdaaye inaanu iskaashanno waxay yidhahdeen waxaa nagu kaalinaysa waxay dhahdeen xaggana qolaa ka socota xaggana qolaya aan isla kiinjiidine waxaanu doonaynaa inaanu dalkeediin oynu saaxiib noqono waayahay bay idhahdeen odayaashaa wakhtigaa joogay boqol sano iyo dheelaad ka hor waxay dhahen waayo horta heshiiska dhulka ay gula saxana hadhow waynu ku murmanaaye baddaa inagee baddaa la tegey kow markaanu kudhaa naga tag naga tag qor laba si aanad noo dhex gelin gabadhaadu day uu leedahay yaana ciidda nagadhan markab kaa saar ama xaggaa geysa ama markabaa ka dul dhasho haddaad carruurtaadu halkaan igu dhalato waynu ku murmaynaa
faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo warar xoogan ay kasoo baxayaan dagaalkaasi ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka somalilan ee ciidanka deegaanka ee s s c ayaa saaka waxa uu ka dhacay dhinaca bari ee duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka ayaa lasoo wariyey inuu ahaa mid xoogan oo hub culus laisku adeegsaday warar la helaya ayaa sheegaya in dagaalka uu dhacay markii hore uu ku bilowday weerar ay ciidanka somalilan kusoo qaadeen saldhigyo ciidanka s s c ay ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka maraaga oo hoostaga laascaanood dagaalka ayaana socday saacado xiriir ah
warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi hadalsanee muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha turkiga ayaa ka hadlay qorshihiisa doorashada wareega labaad ee dalkaasi madaxweyne rajib tayib erdogan oo la kulmay xubnaha xisbigiisa ek ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii ay dib ugu heli lahaayeen codadkooda ay lumiyeen codadka ma codadka ay lumiyeen wareegkii koowaad ee doorashada iyo xitaa sida ay dib ugu kasban lahaayeen dadka u codeeyey xisbiyada kale ee wadankaasi waxa uu sheegay in uu xaliyey mashaakilka dalkiisa oo uu wax weyn ka bedelay muddada uu xukunka hayay isagoo xusay waxa keliya oo ay bedeli waayeen inay yihiin mucaaradka waxaan rumaysannahay in doorashadan ay keeni doonto isbeddelka aynu sugaynay sanadaha badan ayuu yidhi erdogan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee turkiga ayaa loo ballansan yahay sideed iyo labaatanka bishan may xisbiga erdogan oo aqlabiyad ka haysta kuraasta baarlamaanka ayaa ku guulaystay inay helaan wax ka badan konton boqolkiiba codadka doorashada madaxweyne ee haddii qabsoontay madaxweyne erdogan ayaa helay sagaal iyo afartan boqolkiiba halka musharaxa isbahaysiga mucaaradka ee kamaal uu isna uu helay afartan iyo afar boqolkiiba tirada guud ee codadka wareegka labaad ee doorashada ayaana dhici doonta sideed iyo labaatanka bishan may
guud ahaana intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war wixii dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen reediyo dalsan idinkuna oad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka dowre reediyo dalsan suleymaan alcadaale iyo nasteex cabdulqaadir xasan ayaa idinla socodsiinayey muddadooda ka baxayay warka dowre reediyo dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel